bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwooda ugu dorkoorana waxaa ka mid ah wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya oo ka qayb gala doorashada guddoomiyaha cusub ee midooda shirkadaha diyaaradaha soomaaliyeed faahfaahin oo ka soo baxaya dagaal ka dhacay bannaanka magaalada qardho ciidamada etoobiya oo loogu digay inay ku milmaan siyaasadaha isdiidan ee ka jira dalka soomaaliya madaxda gurmudka degdega ee gobolka banaadir oo muqdisho ku qabatay xuska maalinta caalamiga ee debdemiska warka caalamkana waxaad ku dhegeysan doontaan sandicom oo sheegtay in maraakiibta badda ee maraykanka iyo maraakiibta ganacsi ee wata calanka maraykanka ay maraan meel ciriiri ah
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay warshadda safaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwooda ugu dorkoran markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya ayaa ka qayb galay doorashada guddoomiyaha cusub ee midooda shirkadaha diyaaradaha soomaaliya maxamed nuur ayaa muqdisho kasoo diray munaasabadda doorashada guddoonka ururka midooda diyaaradaha soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo a o a oo ay ku midaysan yihiin lix iyo labaatan ka mid ah shirkadaha diyaaradaha soomaaliyeed iyadoo ay madasha doorashada soo xaadireen labaiyo labaatan ka mid ah shirkadaha diyaaradaha doorashadan oo lagu qabtay hoteelka carmel oo ku yaala xeendaabka garoonka aadan cabdulle ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiiru dowlaha wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cabdikariin cabdow xeeder iyo wasiirka awqaafta iyo arrimaha islaamka mudane sheekh mukhtaar roobow cali maareeya ku-xigeenka koowaad ee maamulka garoonka cismaan cali faarax oo uu ku wehliyo ku-xigeenka labaad ee dhinaca amniga garoonka daa'uud axmedey maxamed maareey ku-xigeenka hay-adda duulista ahna agaasimaha hagista diyaaradaha ayuub cabdulaahi ibraahim mas-uuliyiin ka socotay shirkadaha diyaaradaha ururka midowda madaxda dhinaca hay-adaha amniga garoonka ganacsato iyo mas-uuliyiin kala duwan xilka guddoomiyaha oo ay u tartamayeen laba musharax oo kale ah xasan xaashi maxamuud guddoomiyihii hore ee xafiiska a o a iyo cabdiraxiin cismaan dhimbil halka guddoomiye ku-xigeenka ay u tartamayeen maxamed cabdi umal iyo cabdiqaadir xasan cali sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha guddiga doorashada maxamed sheekh yuusuf doorashadan oo ay codkooda dhiibteen labaiy labaatan ka mid ah shirkadaha diyaaradaha ayaa waxaa xilka guddoomiyaha ku guulaystay mudane cabdiraxiin cismaan dhimbil oo helay labaiyo toban cod halka guddoomiyihii hore uu helay toban cod iyadoo maxamed cabdi umal oo u tartamayey guddoomiye ku-xigeen isagana uu helay sagaaliyo toban cod iyadoo cabdiqaadir xasan cali oo u tartamayay guddoomiye ku-xigeenka oo isaguna helay saddex cod xasan xaashi maxamed oo helay toban cod waxaa ku guulaystay qaybtii gudoomiye ku-xigeenka waxaa ku guuleysay ku guuleystay maxamed cabdi cumar oo helay
guddoomiyaha cusub ee ururka midooda diyaaradaha soomaaliyeed cabdiraxiin cismaan dhimbil iyo guddoomiye ku-xigeenka maxamed cabdi umal oo maanta la doortay ayaa ka mahadceliyey iyagoona codsaday in lala shaqeeyo barakaatu wasiirada iyo warfishanta iyo dhammaan tartamayaasha looga hadlayaa marka koowaad waa mahadsantihiin marka labaad guushu waa sida uu sheegay guddoomiyihii hore xasan xaashi midda kale waxaan rabaa inaan sheego qof ma shaqeeya waxaa shaqeeya tiim waxaan rajeynaha inaad ila shaqayn doontaan shaqadana sida ku dhaqsaa badan iyo waxaan u gudogeli doono aada ayaan u mahadsantihiin kasoo qaybgalkiina iyo xukuunkiinaba ala barakaat waa salaamantiin dhammaantiin waxaan u malaynayaa sidaad waxaan u malaynayaa sidaad iigu listeen inaan kugu hambeyn doono idinka waan kaga mahad celinayaa codkiina sharafta lahaa codkiina sharafta laha waan kaga mahad celinayaa insha allah waadna ku baraareysan doontaan waadna ku guuleysan doontaan insha allah aada mahadsantiisa maarey ku-xigeenka hay-adda duulista rayidka ahna agaasimaha hagista diyaaradaha ayuub cabdulaahi ibraahim iyo maarey ku-xigeenka koowaad ee maamulka garoonka aadan cadde cismaan cali faarax ayaa ka hambaliyeeyey qabsoomidda doorashadan doorashadani inay idiin horseeddo isku duubni iyo wada shaqayn dhammaan hay-ada hadday tahay iyo hadday dhexdiina tahayba oo wax badan oo oo maanta idinka maqan ay idiin goyso midnimadiinaas iyo isdoorashadiinaas iyo sida aad dee isugu qanacsan tihiin laakiin haddii la kala taagtaagan yahay oo dee aan la wada shaqayn cilada koowaad cidda ay qabsanaysaa waa idinka culeyskuna idinku soo laabanayo sidaas darteed waxaa la rabaa horta dee in si tiim ah loo shaqeeyo hay-adaha kalena mataqaanaa dhammaanteen aan saas ugu wada shaqayno airlineska intaan soo gaarsiiyey in si dimuqraadiyad leh oo is ogol ah maanta doorasho ku dhacdo ayaan waxaan rajeynayaa horumar doorashadan waxay ku qabsoontay si hufan oo nabad ah taasoo muujinaysa bisaylka guddigii shaqada soo waday waxaan rajeynaynaa in qol isku dhiibkaas iyo bisaylkaas uu meeshiis ka sii socdo horumarka iyo wada shaqaynta guddiga ee si hufan oo wanaagsan usii socoto ugu dambeyntii wasiiru dowlaha wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalk soomaaliya isagoo sheegay in hay-adaha iyo dowladda guud ahaan loo baahan yahay inay la shaqeeyaan run ahaantii ururkan diyaaradaha shirkada diyaaradaha soomaaliyeed garoonkan sidii guddoomiyihii hore uu sheegay shaqooyin badan ay ka qabteen waxyaalo badan ay qabteen waana wasaaradda way garab taagan yihiin hadda same timena korjoogtayn ayaan maaragtay ku leenahay wax kastoo maaragtay ka dhacaya garoonka qeybay ka yihiin ama maarata maareeyaha garoonka ha ahaato ama wasaaradda ha ahaato run ahaantii waxaan maanta ugu yimid aniga baydhabaan jirista ogeydeen shalay aan baydhabo aaday shaqaan ka hayaa baydhabo saankaan hortaan diyaarsoo fuulay boosteedii waan kasoo tagay waxaan uga mid shirkaan aada muhiim u yahay ayna ahaato wasaaraddu inay ku joogteen kula ahaato wasaaraddu ay ka muuqato aniga oo ku hadlaya dhammaan mas-uuliyadda wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada leedahay waxaan aada usoo dhaweyneynaa doorashada xorta iyo xalaasha ah oo maanta meeshaan ka dhacday waxaan rabnaa in halkaan ku caddayno inaan garab taaganahay ururkan horena u soo jiray siina jiri doona siday isku doofteenna aadaan ugu qanacsannahay waxaan dhammaan ku wargelinayaa kuna amrayaa hay-adaha hoos yimaada wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada inay la shaqeeyaan siday ula shaqeyn jireen si fiican ula sii shaqeeyaan faahfaahinoo ka soo baxaya dagaal ka dhacay bannaanka magaalada qardho siciid xasan faarax ayaa garooba ka soo diray saddex qof ayaa ku dhintay magaalada qardho kadib muran dhul oo halkaasi ka dhacay islamarkaasna sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac xiisad ayaa ka taagan magaalada qardho taasi oo ku saabsan muran dhul oo muddooyinkii u dambeeyey kusoo badanayay deegaanada puntland waxaa la xaqiijiyey in halkaasi ay ku dhinteen saddex nin sidoo kalena ay ku dhaawacmeen laba gabdhood warar hoose ayaa waxaay sheegayaan in mid ka mida labadii gabdhood ay dhimatay inkastoo aan si rasmi a weli loo xaqiijin xiisadan kasoo cusboonaatay magaalada qardho ayaa maalmihii u dambeeyey taagnayd sida ay noo xaqiijiyeen dadka deegaanka islamarkaasina ay sheegeen in xaaladaasi ay xukumaddu ka gaabisay dhinaca kale iyadoo haatan xiisadi ka taagan tahay halkaasi ayaa waxaa lasoo sheegayaa in ciidamada booliisku ay wadaan dhaqdhaqaaqyo ay ku kala dhexgelayaan dadka deegaankaasi ee isku laynaya dhulkaasi murankan oo kasoo bilowday koornaha magaalada oo dhul ahaa ayaa soo gaadhay magaalada halka banaanka la sheegay in laba qof lagu soo diray balse gudaha hal nin lagu dilay sidoo kalena ay ku dhaawacmeen laba gabdhood xaaladan ayaa waxaa haatan isku dayayaa inay la tacaalaan odayaasha dhaqanka iyo laamaha ammaanka oo iyaguna dhexdhexaadin halkaasi ka wada sidoo kale waxaa la sheegay in ay xiisadda halkaasi ka aloosan ay sababtay in dadka deegaanadaasi ee colaaddu ay ka dhexayso ay isu urursadaan qoryaha islamarkaasina ay sababtay in booliisku ay si deg dega u kala dhex galaan ciidamada etoobiya ayaa loogu digay inay ku milmaan siyaasadaha isdiidan ee ka jira dalka soomaaliya cabdinaasir maxamed ayaa faahfaahinaya dowladda etoobiya ayaa ciidamadeeda fartay inaysan ku milmin siyaasadda soomaaliya xilli ay dalka ay ka taagan tahay xiisad siyaasadeed oo ka lalatay hanaanka doorashooyinka iyo wax kabeddelka dastuurka taliyaha ciidamada dhulka ee etoobiya oo khudbad u jeediyay cutubyo cusub oo ka tirsan ciidamada dalka etoobiya oo loo soo daabulaya soomaaliya si ay qayb uga qaataan howlgalka cusub ee midooda afrika ee yuusum ayaa wuxuu si cad u sheegay in ciidamada ah ay ka fogaadaan arrimaha siyaasadda soomaaliya taliyaha ayaa u sheegay ciidamada etoobiyaanka ee ku biiraya howlgalka ee yuusum inay dabaqaan isbeddelka ku yimid siyaasadda soomaaliya islamarkaana ay si buuxda uga fogaadaan xiisadaha siyaasadeedda ciidamadan ka tirsan etoobiya ayaa lagu wadaa inay bedelaan cutubyo kale oo hore uga hoos shaqaynayay howlgalka yuusum kuwaas oo wakhtigooda dhammaaday waa inaad diiradda saartaan waajibaadkeenna shaqo dhowrtaanna sharafteenna maadaama aad tihiin safiiraddeena ayuu yidhi taliyaha ciidamada dhulka oo la dardaarmaya ciidamada cusub ee loo soo diraya soomaaliya etoobiya ayaa ka mid a dalalka ciidamada ku deeqa howlgalka nabadaalinta ee midooda afrika uu ka wada soomaaliya muddo haatan ku dhow labaatan sano waaxda gurmadka degdegaha ee gobolka banaadir ayaa muqdisho ku qabatay xuska maalinta caalamiga ah ee dabdemiska maxamed salmaan nuur ayaa muqdisho ka soo diray waxaa maanta magaalada muqdisho lagu qabtay munaasabada lagu xusayay maalinta dabdemiska adduunka taasi oo ay soo qabanqaabisay waaxda gurmadka degdega ah ee gobolka banaadir munaasabada waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin sare oo ka tirsan maamulka gobolka banaadir iyo saraakiil ciidan iyadoo halkaasi lagu soo bandhigay hanaanka ay howlwadeennada waaxdu qayb lixaa leh uga qaataan badbaadinta nafta iyo maalka ummadda iyo deminta dabka had iyo jeeraaleba ka kaca suuqyada iyo guryaha gobolka ku yaala halku dhigga sanadkan ee afarta mey ayaa ahaa mas-uuliyaddeenu waa ilaalinta naf iyo maal ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka booliska soomaaliyeed kuwaasi oo bogaadiyey sida ay howlwadeennada iyo hoggaanka waaxdan ugu helan yihiin badbaadinta dadka soomaaliyeed shaqooyin badan oo ay qabtaan awgeed ayaa loo yidhi gurmadka degdegaha ayaa loogu magacaabay waa geesiyaal xirfad u leh dulqaadna u leh inay afar iyo labaatanka saacadood heegan u ahaadaan bulshadooda si ay u badbaadiyaan maadaama ay shaqadoodu tahay safe life and property and humanitarian service shaqadayada guud ahaan haddaan nahay debdemiska waxaa ka shaqadaydu tahay inaan naf badbaadino nafta iyo maalka iyo inaan ka shaqayno wixii biniaadinimo oo loo baahdo shaqadeedu keliya dab maaha howlo badan ayaan u haynaa waxaan leeyahay marka gabdhaha iyo wiilasha soomaaliyeed naftooda u huray waxaan idinku bedelna ma hayno qiimo la-eg waxaad noo bixiseen oo aan bixinno oo dawladdu intay meel fariisato tiraahdo qof walboo debdemisa intaa hala siiyo wax u qalma waxaad bixiseen ma hayno haddii run loo laabto laakiin waxaan dhihi karaa waa mahadsan tihiin waa idin ogaanaynaa abaalkaan idin ogaanaynaa caruurtiinaan xanaanaynaynaa jiritaankiinaan ka fikiraynaa waa idin ognahay dadaalka aa haysiin bulshada soomaaliyeed waa idin og tahay marka aa fadhiya xagga arrin yar igu soo dhacday mar aan taliyo saldhig ahaa jira kiisaska ugu badan dabdamiskii soo gaaro waxay ahaa jirta koronto korontooyinka ayadana bal halaysku day xal in loo yeelo marka laga tago guryaha inay ku ay ku qaraxdo xataa tabeelayaashoodaba marka qaar korontada ilmaha ayagoo hoostooda kudheeli qabsanay asay dilaya qaar ka mid ah agaasimayaasha maamulka gobolka banaadir iyo mas-uuliyiin kale oo iyaguna munaasabada ka hadlay ayaa howlwadeennada ugu hambariyey maalinta afarta mey ee dabdamiska adduunka waaxda gurmadka degdega ee gobolka banaadir waxa ay u taagan tahay hal ujeeddo oo ah in la badbaadiyo nolosha nolosha shacabka hantidooda habeen iyo maalin roob iyo kulayl maalin shaqo maalin fasax shaqaalihiinnu waxa ay diyaar u yihiin inay ka jawaabaan qayladhaanta qayladhaanta ka timaada bulshada shaqada aada heesaan waa shaqo cibaado waay sababtoo ah qofka inuu sacrifice sameeyo oo maaragtay naftiisa uu huro una huro inuu naf badbaadiyo wax la heli kara ma qofka qof kastana maku dhiira karto
sida laga dhawaajiiyo xafladda bilowgeeda inay tahay maalintii ugu horreysay oo waaxdan ay xusto taas marka waxay ka turjumayay isbeddelka hogaaneed ee waaxda lagu sameeyey inuu soo kordhiyey faham aqoon iyo ogaal oo casriyeysan oo caalamiyeysan sababtoo in adduunka waxa ka socda iyo howsha aad qabato howlaha qaar waa waa waa howlo caalami waayo universal waa fire fightingka ama dabdamiska shaqo oo caalamiya waa luuqad caalamiya ku hadashaa sababto dabku waa dabki ugu dambayntiina waxaa munaasabada ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee gobolka banaadir cabdimajiid daahir aadan iyo xogayaha maamulka gobolka banaadir marwe bilan bile waxaana ay sheegeen in ay yihiin howlwadeennada ugu xaqa mudan shaqaalaha gobolka banaadir ka howlgala iyagoo u hambaliyey meeshaan meel ka fiican isla gaarno waxaan kaloo hadda gacanta ku haynaa oo duq magaalana isla qaadana in waaxda gurmadka aysan wadajir iyo meel kaloo ka baxsan aan sameyno xarumo u sameyno ayadana insha allah meesha rabna aan ka keennay gacantaan ku haynaa waana rajeynayna insha allah aan saas aan ku sameyno waxaan kaloo saraakiisha amniga ka codsanaya in ay nala fudeeyaan bulshada inay wacyigelin helaan qof maskiina oo gurmad sameynaya wuxuu ku dhaawacmaa gurmadka isbitaalada lacag ka qaataan war qofkan bulsho badbaadinaya isbitaaladan lacag haystaan lacagaan ugu darnaa waxaas xanuun waayo waxayna dareensiinaya qofka inuusan oo bulshada gobolka banaadir loogu adeegay hore loogu adeegay weli loo taagan yahay in loo adeego habeen iyo maalin ee la badbaadiyo naftooda iyo maalkooda ayaad noo soo bandhigteen aadaan ugu faraxsannahay inaad shaqadaas gobolka banaadir ee qeyb weyn aad ka tihiin inaad u haysaan halka aad naga dhegaysanaysaana waa radio ushore markana warka caalamka sidoo ay sheegayeen warbaahinada caalamka tani waa la sii daayay iyada oo la malaynayo warka gaaban ee talaska dhexe maraykanka centom centicom uu soo saaray waxay sheegtay in laba markab oo ganacsi oo sitay calanka maraykanka ay si guul leh ugu gudbeen maranbuyuudka hormos centicom ayaa waxay intaa ku dartay in maraakiibta burburinta gantaalaha ee hagaa ciidamada badda maraykanka ay ka howlgalayaan gacanka kadib markii ay sii maraan maranbiyuudkaasi ciidamada maraykanka waxay si firfircoon u caawinayaan dadaalada lagu soo celinayo isku socodka maraakiibta ganacsiga cusboonaysiinta ayaa hadalkaasi la raaciyey centicom ma aysan sheegin magacyada maraakiibta ay sheegtay inay si guulleh ugu soo gudbeen biyaha badda dhegeystayaal warwixii dalka iyo dibidda cawn soo gaaray waa naga intaa